Wasaaradda Dib u Heshiisiinta iyo Nabadda Dowlad Goboleedka Hirshabelle ayaa deegaanka burka dhirmed ee gobolka Shabeellada Dhexe kusoo gabagabaysay kulan lagu dhexdhexaadinayo colaad beeleedyo iyo wacyigelinta bulshada ee nabadda. Kulanka ayaa loo qabtay odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Wasiirka Wasaaradda Dib u Heshiisiinta iyo Nabadda Dowlad Goboleedka Hirshabelle Cabdulaahi Maxamed Cumar ayaa bulshada loo qabtay kulanka wacyigelinta ah kula dardaarmay inay nabadda ka wada shaqeeyaan.
Hadda waxaan taaganahay dadku fahamkan uu soo laabto nabaddana wanaagsan tahay kana wada shaqay karnaan taaganaha maanta. Odayaashu si gaara waa ku ammaanaa adkaysiga horeeya dadaalkooda. Oday oday waa ku jira oo micib ku dhiiglaha oo dhiigga ka shaqeeya waa jira laakiin dadka damaha fadhiyo inuu ku jira ma malaynaayi. Waxaan maqli jirnay oday sumayn qaaday galiin qaaday ee meeshii lagula diiday ku xirtay ee salka dhulka dhigtay. sumayntii sumaynteedii ku galiima haddana sumayntoo waday yaa intay rintay oo sumayn kala dhashow sumayntii sumaynteedii ku galiima intaasna geedkii uu fadhiyay kama tegin marka burka dirimeed waa sumayntii sumaynteedii in hawsha lagu dhammeeyo waxa loo fadhiyo leeskama fadhiyo macnadarra looma fadhiyo howla'aan looma fadhiyo marka miini isku xor kugu qancimayna waxaan kugu qancinaynaa inaad adduunkan nabad kula noolaato walaalkaay adiganaad wada noolaatiin xumaantana la iska dhaafo wanaaggana laga wada shaqeeyo daalimkinaan wada sheegana isu sheegaynaa intaas waa maalmaha waxaan u fadhinay waxaan isku qancinayna waxay tahay saan u noolaa lahayna marka waana aaminsanahay dadku inay wax ka garan doonaan ama wax ka fahmi doonaan qoftaan fahminna waa ku celcelinaynaa insha allahu tacaala ilaahay hana wada hanuunshaan leenahay qofkaan ilaahay hanuun u qadirinoon xaalkeeda barakaysan yahana ilaahay aan u sheegaynaa ilaahu naga qabaan leenahay ilaahan ku dacweyhaynaa marka idinkoo mahadsan waa ka mahad celihaa xuduurka dhegaysiga soo xaadiridda waa ka mahad celihaynaa qaar ka mida bulshadii loo qabtay kulanka ayaa soo dhoweeyey waa soo dadaasheen waa xarbiseen yaddayaa idiin dhiman ee hadaalinana laha wixii dhiman dhammaystiran laha madaxda ilaa dowladayna hirshabeelle wasiirkii halkaan joogo waxaan dhihi lahaa wasiirow heshiis waa la galay amni ma yaro walax dhaca hadda ayaantan dambe ma lama arag sidii heshiiskii la gaaray loo dhaqangelin lahaa in la galo ayaan rajaynayaa ka dhallinyaro ahaan meeshaan waxaan isugu nimiday saan rag ee dumarku leenahay holley in nabad laga helo waxaan rajeeyaynaa inaan nabad ka helno waxaan jecelnaa inaan nabad ka helno kibi waxaan isugu nimid nabadda meesha dee nabad aalin wax yaalla ma jiro moogta waa aqbalnay haddaan nahay dad odayaasha dhaqanka dhallinyarada haweenka kulli waa ku mahad celinaynaa waana aqbalnay wasaaradda dib u heshiisiinta iyo nabadda dowlad goboleedka hirshabelle ayaa muddooyinkaa dambe waday kulamo dib u heshiisiin ah oo lagu dhexdhexaadinayo laba beelood oo walaala ah islamarkaana ay dirirtu ku dhex martay deegaano ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle